magaalada shiniile ee gobolka city ee dowla deegaanka soomaalida ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfuraya dhismaha xafiiska maamulka degmadaasi munaasabada furitaanka xafiiskan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka city mudane maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada shiniile iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha gobolka city mudane maxamed cabdiraxmaan oo daahfuray xafiiskan ayaa ka warramay muhiimada uu leeyahay bulshada degmada xaruntii degmada shiniile waa xafiis cusub oon ka xarig jarnay weyaan ujeeddadin waa meesha waxay ka dhigan tahay meel waxaad ku shaqaynaysa meel qurux badan inay noqoto oo ay dadka ku nasan karaan ay maamulkuna ku nasan karaan marka waxay ka mid tahay inishatiifyada xisbiga xisbigeena ayuu ka mid yahay markaas saasoo kale degmooyinka kale oo dhanne in adeegan la casriyeeyo oo meel kasti la gaadhsiiyo ay bulshaduna meel fiican markay adeega kuusoo doonato meel ay ku nasan karto waa inay noqotaa markaas waa wax fiican baa la qabtay degmadu wax fiican bay qabatay degmooyin kalena inay qabtaan ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihin gudoomiyaha degmada shiniile ee gobolka city mudane jibriil cumar ayaa bogaadiyey maamulka gobolka city inta mashruuca xafiiska maamulka degmada shiniile cusub baa xarigga laga jaray iyadoo mas-uuliyiin heer deegaan iyo heer gobolba ay joogaan sidoo kale dhammaan degmooyinka oo dhanna tababar xagga loogu hayay oo fursad noo noqotay marka waxaan mashruucani kolley wax badan ba adeeg ka tari doonaa waxaa ugu dambeysay mashruucan xafiis laga dhiso xafiisyadii xilligii lasoo dhaadhiciyey baa ugu dambeysay xilligii lasoo dhaadhiciyey qabdhismeedka ayaa ugu dambeysay hadda laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin waa markii labaada xafiis maamul laga dhiso bay noqonaysaa shinele intaa isbeddelkii ilaa iyo dhammaan xilligii laga soo wareegay deegaanka lasoo dhaadhiciyey hadda markaa xafiiskani kolley wuu qalabaysan yahay uu dhammaystiran yahay dhammaan inuu adeegii bixiyo umaanu soconnaa kolley waxaan aaminsanahay in wax badan ka tari doono dhanka adeeg bixinta kolley waxaan ka duulna waxay ahayd inishatiifyada xisbiga oo dadka meelsha lagu adeegaya meel ku habboon ha noqoto qorshihii baan qaadannay bishii yakaatit baan bilownay ahayd in inaan xafiiska hirgelino hadda meel fiican buu noo maro ka alxamdulillah rabbilcaalamiin waa gabagabo uu noo soo dhammaaday xadhiggaan ka jarnay inaan adeegiga siino shacabkii unbaa ugu muhiimsan taana adeegana waxaan rabnaa shacabka inaad weytingi jeerkii la sameeyo arkiifyadii gaara u ahaato gudoomiye ku-xigeenkii xagga noqdo hool mini hooloo hoolka weyn marka laga yimaado wixii aad marti ah aan ku qaabili karno si fiican baa kolley yaa xafiiskaas u dhammaadaan maanta aaminsannahay wax weyn adeeg bixinta ka tiri doona insha allahu tacala dhismaha xafiiskan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada degmada shiniile isagoo wax badan ka tari doona baahiyihii ay qabeen iyagoo ugu adeegi doona bulshada degmadaasi